bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan marka hore salaameynaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed meel iyo waa ay joogtaba dalka gudihiisa iyo dibadiisa shir talay ka dhacay magaalada london ka dhacay oo lagu qabtay meesha la yidhaahdo royal united service institute for defence and security studies oo ah qayb difaaca iyo arrimaha nabadgelyada oo aan indirecti a uhoos tagto wasaaradda difaaca ee dalkan shirkan oo ay kasoo qayb galeen dad la laga kala keena meelo kala duwan oo uu ka mid yahay ninka la yidhaahdo doctor admor kambudi oo ah african union peace and security commissioner oo isaguna adsababo laga casumay gobadha ninka la yidhaahdo mark bowden oo ah isagana u n d b soomaaliya gabadha la yidhaahdo rachel myers oo iyadana ah ter secretary oo u s embassy-ga ka socotay oo arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ninka la yidhaahdo isagana roger middleton oo isna ka socday chatham house ama hoy wada tashi oo ama tera dibaydyadu ay ka dhacaan oo ku yaala magaalada london gabadha la yidhaahdo miss sally oo aan iyadana hore usoo sheegnay forian afiriska arrimaha dibadda dalkan britain u joogta wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan xafiiska arrimaha soomaaliya qaabilsan dhinaca soomaalida waxaa loo yeeray cabdiraxmaan cumar cusmaan cabdiraxmaan yarisow oo ahaa kaga qaybgalaya shirka inuu afhayeen u yahay dowladda federaalka ninka la yidhaahdo maxamed omar oo isagana xubin baarlamaanka federaal ka tirsan iyo nin kaleeto oo la yidhahdo generaal geele faahiye falcon oo isagana ka tirsan ciidamadii soomaaliya hore uga tirsanaan jiray dhanka kale waxaa loo yeeray golaha dhalinyarada iyo ardayda oo aan aniga ka socday golaha kacdoonka oo ducale ciisiil uu ka socday diyaas barada oo uu ka socday ninka la yidhaahdo la yidhahdo idid yusuf waxaa shirkaas marka ujeedadiisu ay ahayd ama loogu magac daray somali round table ama biiskii heeraarsanaa ee soomaalida oo muhiimadiisu ahayd debate iyo talo information lagu kala qaadanayay maxaa soo dhacay maxaa soomaaliya arrimaheedu yihiin maxay noqon doonaan oo ay talooyin ka bixinayeen dadkaas kala duwan oo meesha isugu yimi dadka soomaalidaana ay aragtidooda wixii dawladda ahna aragtida dawladday ku hadlayeen annagana maxaan u aragnaa maadaama dalka uu dalka iyaga yahay aan nahay dadkii kasoo qayb qaatay halgankii etoobiya dalka looga saaray ka qayb qaatay sidii ummaddan loo samato bixin lahaa markii ay duruufuhu yimaadeen dad walba arrimaha soomaaliya fargelinteeda iyo diidanaa dawlad aan dibadda laga keenay in dadka soomaaliyeed la iska hor keeno iyo wax walba oo etoobiya iyo dawladaha dariska ay ay lug ku leeyihiin runtii waxaa noo muuqday oo kalifay inaan deg deg idiin soo raadino inaan deg deg u raadino ciddiiba ay soomaalinimo iyo islaamnimo ku jirto oo dawladda federaalka ah ka tirsan xarakata shabaab almujaahidiin ka tirsan cid walba inaan raadino oo aan marxaladda maanta dalka uu galay iyo sida warbixinahan aanan waxna ka warhaynin oo oo nagu cusub waxna aanu hore uga warhaynin oo aanu ka caraysnayn man xal looga gaari karo maadaama aan qof kasta oo soomaali ah ama ha ahaado qof mabda diineed oo islaamnimo ay ka dhaadhacsan tahay ha ahaado qof ay wadaniyeed ku jirto oo aana diintiisu badnayn ha ahaado qof noocuu doonaba ha noqdee adigu maanta dhaqaaqi kara waxyaabahan nagu cusub oo nagu yara adkaaday mujtamacan gaarsiin karaa isla markaasna xal nabadeed oo ummadda ka yimaada loo helo arrinta ugu weyni arrimahaas ku saabsanaayo maadaama goobta ay ku sugnaayeen rag caan ah oo macbodan iyo kuwo kale ay ka mid yihiin oo qudhooda loo tiriyo in faragelinta soomaaliya lagu hayo ay ku bixiyaan dhaqaale adag kaalin lixaad lehna ay ku leeyihiin maxaa dadku u sheegi kartaa oo dibidaabi ama wax jira halkaa lagu soo badhay wallahi fley waxaa noo muuqanayay arrimo dhowra horta oo mujtamaca soomaaliya aanay ka warqabin international community laftigiisuna aanan raalli ka ahayn inay arrimahaas aada loo ogogaado runtii waxaa jira report wall report la yidhaahdo oo gooraale ay soo saaraan reportkaas waxaa ku qornaa soomaaliya maydka iyo xilliga loogu talagalay in maaragtay xaaladda lagu hayo ay ka baxdo oo ugu yaraan shan iyo toban naloo ku sheegay si cad oo aan naloo ka gabanba shan iyo toban sano miya toban sanado shan iyo toban sano ilaa toddoba shan iyo toban sano ilaa toddoba iyo toban sanadood garta
waxaa kaleeto noo muuqatay istaraatiijiyadda ciidan iyo ciidamada wejiyada koowaad wejiyada labaad wejiyada saddexaad la doonaya dalkan in ciidan shisheeye laysaga soo daabulo iyadoo aan la isweydiinin khasaarihii shacab dhibaatadii iyo khasaarihii dagaal ee maaragtay dagaaladii muqdisho ka dhacayay ee aan loo miidaandayin dhibaatooyinkii ay geysanayeen iyadoo xitaa aan tixgelin la siinin riboodyadii ay qorayeen hay-adaha xuquuqul insaanka u dooda oo xitaa aan maxaa la yidhaahdaa laga soo qaadan stimate dhibkii dhacay intee buu leegyahay khasaare intee leeg buu sii geysan karaa abaabul loo dagaalo dambe oo dalka gudihiisa kasii dhaca taasi wataa tan labaad waxa weeye arrinta ah in dawladaha igad laysku yidhaahdo runtii arrintan xuseen xadiid baa hore uga dhawaajiyey xilli ay muqdisho ciidamada etoobiya ay keeneen in etoobiya iyo soomaaliya baasaboorkooda laysku dari doono iyo waxyaaba noocaasa arrintan runtii oo kulley aniga shoog igu ahayd lana sahlanayd markaas mar uu ka hadlayey maxamed omar ayaa wuxuu sheegay inay heshiis la galeen dawladaha igad barnaamij aanayba gaarin oo runtii umuuqday wax isagu markaas uu ku faanayey walow laga yaabo inuu isagu si kale u arko ama ay si kale la tahay laakiin heshiis in dawladaha igad xuduudaha laysu furo inay isku mid yihiin inaanay waxba kale lahayn in waxyaaba noocaasa oo tusaale iyo mithaal looga qaadanayay european unionka iyo waxyaaba la halmaala oo runtii iyadana u muuqda soomaaliya maanta xitaa waxa ka jira in la evaluate garayo dawladda maanta meesha ka jirta waxaa la yidhi waa waa waa waa transitional way transitional marxalad aanay dalkii maxaa la yidhaahdaa ka talinin marxalad aanay lahayn ama u diyaarsanayn amaba aanay lahaynba definition of government ama wax lagu micnayn karo dawlad wax waliba oo dawlad lagu sheegaya markii ay dawlad yihiin waa inay buuxin karaan kaabayaashii dawladnimo waa inuu jiraa systemkii cadaaladda waa inay jiraan maxkamadihii waa inuu jiraa amnigii waa in dawladdu ay xuduudaheedii qaran ay difaacan kartaa oo dalkeedii ka warhaysaa waxyaabo fara badan dhaqaalihii inay tahay dawlad isku filan oo iskaabi karta oo iyadu danaheeda ka shaqayn karta iyo interestka markaas ay leedahay waayo dan dawlad wali waxay leedahay wax loogu yeero national interest ama dana qaran waa inay marka dawlada ka turjumi kartaa si buuxda danaheedii qaran waa inay iyadu amnigeedii buuxisaa oo marka dawlad iyadiiba aan lahayn definition of government ama aan buuxinin kaabayaashii dawladnimo in heshiisyo caalami ah oo xuduudo laysku furo madihii qaybo kamid ah la baalki maaragtay heshiisya la galo waxyaabo fara badan iyadoo aan maaragtay xilligeedii marxaladeedii lagu jirin waa tahay arrinta saddexaad oo runtii aadka aadka aan runtii uga uga yaabanayn ba waxay tahay in innaba aan maxaa la yidhaahdaa heshiisyadan marka laga soo tago la damacsan yahay oo ay noo muuqatay cid walba oo imaanaysa inaanu jirin wax boolicy ah oo iyaga xaggooda kenya raali kama nihin laakiin hadday soo gasho waxba kama qabno waxaad moodaa xoogaa meel cid walbaaba ay isaga fasaxan tahay oo aanay lahayn institution iyo nidaam iyo guide la raacayo oo xitaa marka loo eego international law ahaan loo eego taasi waa qodob waxaa kaleeto oo jira oo runtii iyadana dawladda federaalku meel gaarka ah xarakat shabaab almujaahidiin shacbiga soomaaliyeed dadweynaha ku nool gobolada iyo degmooyinka dalka iyo qof walba oo soomaaliya oo dalka dibaddiisa ku nool ardayda jaamacadaha haddii ay gudaha ahaan lahayd iyo haddii ay dibadda ahaan lahayd waxaan jecelnahay in sida ugu dhaksaha badan horta looga qayb qaato arrintan ka bilaabatay meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo iyagu dabcan waxay ku magacaabeen inay lamu ay ka bilaabeen lamu area inay ka bilaabeen ayay sheegeen laakiin shirkada total la yidhahda oilka qoda iyo dowladda kenya ciidamo ka tirsan ayaa waxay hawl ka bilaabeen dhinaca badda shirkadaasna ay ku sheegayso inay halkaasi shidaal iyo oil ay kasoo saari doonto arrintaas runtii waa arrin aada xadgudub u ah waana arrin u baahan iyadoo xilli dalka kani amnigiisa iyo dadnimadiisa iyo ummadiisuba ay u midaysan tahay in haddiiba xitaa wax laga hadli karo laga hadlo laakiin in arrimahaas horena looga hadlo heshiisyo laga gaarana aad baan uga xunahay ummadda soomaaliyeedna inay arrintaas ku noqoto aad bay muhiim u tahay website-ka ay leedahay shirkada total la yidhaahdo warbixinteeda ku jiraa idinkana dabcan iyadoo qoraallaan idiin soo diri doonaa taas waa qodob qodobka labaad waxa weeye ciidamada la yidhaahdo amisom ee jooga magaalada muqdisho waxaa iskale company la yidhaahdo microft combanygani waxaa la wiil dhalinyaro ah oo iyadana warbixinteeda dabcan waa idiin soo diri doonaa oo soddon iyo afar jira oo reer virginia ah wuxuu contractor la galay nin isagana magaalada muqdisho jooga oo aan detailskiisi warbixintiisa iyagana aan dabcan shirkan aan hadda ku qaban doono oxford university magaalada oxford ee dalkan u k waxyaabaha aan ugu yeernay aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo dadka sharci yaqaanada caalamka aan ugu yeernay bay kamid tahay in la privatise gareeyey dagaalkii soomaaliya oo la la siiyey shirkado madax banaan oo ay shaksiyaad ay leeyihiin in dagaal ciidamo dawlia inay intay soo karaystaan mandate dawlad goboleedyo ama maamulkii igad ama ururkii igad u authorize gareeyo company madax banaan u authorize gareeyo isla markaasna ay burundi iyo uganda ciidamadooda loo soo diro soomaaliya iyagoo aan ahayn ciidamo nidaam dawli ah ku yimid iyagoo aan ahayn ciidamo ku yimid nidaam sharciyan sharciga uu doonaba ha noqdee waafaqsan arrintaasna ay congresska maraykanka iyo rag fara badan oo dee la yidhaahdo somali friends aan kala xiriirnay iyada laftigeeda debatekooda iyo doodooda ay weli socoto sharciyanna iyada laftigeeda laysu haysto sharciga ay raacdo dawladda maraykanka inay u authorize garayso ama ay private garayso ama ay ka dhigto wax madax banaan dagaal dawli ah oo dali leeyahay iyaguna ay u maraan nidaam noocaas oo kaleeta ah taas waa qodob qodobka xigaa wuxuu yahay in la qalabeeyey oo hub iyo military la siiyey niman aan la garanaynin inay burcdareed yihiin inay maamulka puntland ka tirsan yihiin oo ay siishay shirkada la yidhaahdo sarow oo hore loo oran jiray black water oo deganaan jirtay ciraaq saldhigeedu ahaa iyadana baaritaankeeda iyo xogaheedii dabcan documentiyadaas iyo doodadahan ka dhici doona jaamacaddan oxford university ee magaalada oxford baan insha allah kusoo qaadan doonaa laakiin runtii waxyaaba fara badan oo aanay dawladda federaalku meel gaarka ah oo authorize garaysay sheeganaysana inay iyadu rabitaankeeda ay ku joogaan waxa jooga waxa dhacayana magaceeda ay ku dhacayaan runtii ma oga iyaga laftigooda sheegaya shalay markaan meesha isugu nimi waxaan weydiinay oo weliba witness aan uga dhignay generaal geelle faahiyaan ku niri maxaad xooga ka haysaan arrintan cabdiraxmaan yurisow baan weydiinay wuxuu yihi warbixin buuna siiyey aanay muujinaysa inaanu warka ka hayn addeendan uu yihi noo sheega annaga warka ma hayno waxaan weydiinay doctor maxamed macalin xasan oo isaguna ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo khayraadka badda wasiirkii badda iyo kalluumaysiga oo oo xilka laga qaaday isagana wasiirka hadda jooga ka horreeyey isagana aan ka warhayn maxamed omar baanu weydiinay isagoona aan ka warhayn warbixintan waxay qoraysaa ciidamo madax banaan oo inay shirkadu leedahay inay leeyihiin shiraakado kaleeto oo soomaali ah oo fara badan inay magaalada muqdisho ku sugan yihiin iyo meelo dalka ka tirsan sharciyad loo raacay iyo nidaam xitaa kan federaalka ah kan internationalka ah iyo kan iyagu dawladaha ay ka yimaadeen oo maraykanka ah midna aan waafaqsanayn runtii in ciidamo un la iska qorto oo aan wax ay ku wajahan yihiin aan la garan karin runtii dalka magaalaha soomaali baa nahay xasaasiyad xoog leyna gelinaysaa taasu iyaduna waa dhinaca ciidamadan maxaa la yidhahdaa joogtada ah oo dalkan la iska qorayo oo meelaha ay u socdaan iyo ujeedkooda aan la garan karin ugu dambeyntii n wax badan adiga ayaa faahfaahiyey oo qaarkoodna qarsanaa kuwana la iska ogaa tan hadda aan aada ku danaynayo inaan kaala hadlo waxay tahay oo aan waraysigan kusoo gunaanadayo waxaad sheegtay in wejiyo kala duwan ay u yaalaan qorsho taxano ah oo dibindaabyada waddanka soomaaliya reerkan reer galbeedka ay doonayaan inay kusii wadaan iyo waddamadan faragelinta soomaaliya ku haya muddo shan iyo toban sanana uu soconayo ciidamo kala duwanna ay imaanayaan oo kuwan afrikaanta ee burundi iyo uganda ka socda hadda hordhac ahaan iyagu loo keenay maxaad ka maqasheen in warar kale ay xigi karaan in ciidamo kale ay xigi karaan iyaga ka imaanaya maraykanka kuwo kale qaramada midoobay kuwo kale oo waddamo kale la sheegayo oo kuwan hordhaca u yihiin oo ay kusii sifaysanayaan waddanka warar saasoo kale ma maqasheen wax xog ah ma ka hesheen
walaalow wejiga labaad iyo wejiga saddexaad oo iyagu ay sheegayeen inay kenya haddii aanay soo gelin inay ciidamo kismaayo iyo meesha la yidhaahdo gaalkacyo inay geeyaan arrintaasoo iyadana dabcan aan la garan karin maxaa la yidhaahdaa waxa ay ka bedeleyso kenya kasoo gelitaankeeda iyo muuqaal ay muujiyeen dawladda maraykanka iyo ingiriiska iyo ninkan african unionka ka socdayba inaanay cidina shaqo ku lahayn taweyn kenyana iyadoo ay iskeeda ugashay walow dad badan oo walow qof kenyaan oo aan sheegin darajadiisa iyo shaksiyadiisa waxa uu yahay uu walwal badan ka muujiyey kenya cidda taageeri doonta haddii ayadan idinku shaqo ku lahayn taasi waa taca waxaa marka anaga nooga muhiimsan meesha waxaa ka socdaa waa aragnaa waa mashaariic shiraakado madaxyo banaan oo dhibaatooyinkan ka faa-iida ayaa horta meeshan involved ku ah cid walbaana waa commissioner dawladaha ay ka yimaadaan dadkani waxaa loo sheegaa canshuuraha ay bixiyaan in lagu taageero si bini-aadanimo ah dadyow dhibaataysan dalal ay ka jiraan argagixiso iyo maxaa la yidhaahdaa dad mayl adag oo khatar ku ah noloshooda waxyaaba noocaas oo kaleeta isla markaasna waxaan ognahay in kenya ay kuleeyihiin akaano weliba ragga qaybtiisa aanu ka war helnay inay barclays bankiga la yidhaahdo ay kuleeyihiin akaano hawshooduna muddo ay saxaafaddu ka hadlaysay la dabagalay waxna programmadooda hore loo soo saaray waxna br- programmadooda ay socdaan marka niyo horta meesha waa loo soo shaqa tegay ha loo soo shaqa tegay annaga hal meel baan maanta wax ka eegeynaa waxaan wax ka eegeynaa marxaladda maanta dalka ku jirta cid walba ay ugu birtumanayso waxay leedahay waxaan meesha joogan niman la yidhaahdo alqaacida oo ujeedadoodu tahay in ay maxaa la yidhahdaa maraykanka iyo soo weeraraan arrintaasuna waxay xoogaa dhinacaan reer galbeedka iyo ay noqotay arrin u gadanta oo tusaalooyin ay ugu noqoto maxaa la yidhahdaa wax walba oo la qarxiyaan wax walba oo dhibaato ah oo maxaa la yidhaahdaa dhacaa in la yidhaahdo saasaa laydinla damacsan yahay sidaasaa la rabaa in laydiin galo marka mid baanu anagu aada runtii udumaysanay oo aanu weliba jeclaysanay inaan maanta marxaladda dadkan uu ku jiro inaan ka dhalinyaro iyo arday ahaan aan qaybtana ka qaadano waa aragnaa sida anagu aan jeclayn waxba nooguma muuqdaan sida ummadaanu ay maxaa la yidhaahdaa ay rabtay wax uguma muuqdaan xitaa nimankan maanta ay heshiiska iyo gacansaarka yihiin sida ay rabaan wax uguma muuqdaan loogumana sameeyo waa dawlad iyagu ay leeyihiin waa aqoonsanahay at the same timena international community-ga ayaa representative ka ah shir walba oo la abaabulayo iyagaa abaabusha qorshe walba oo la samaynayana iyagaa sameeya maalintay doonaanna iyagaa mushaaharaadka bixiya maalintay doonaanna iyagaa joojiya marxaladda noocaasa marka rag baa ku shaqeeya soomaali ah oo dalka dawlad inuu u yihiin representative uga ah waxayna meesha u joogaan waxa weeye cabsi ay ka qabaan xarag shabaab almujaahidiin oo ay leeyihiin annagu halkaas reed baa nooga soo socda iyo dhibaataa naga haysata waxaan jeclaysanay marka war bal sidee xal lagu gaari karaa oo shisheeyahan ummadda faraha kula jira looga saari karaa in dad lagu khaldo beelaha xilkaro sehelayo oo shariif iyo waxbaa meesha laga tuurayaa gobollo iyo degmooyin iyo maamul goboleedyaa dawlad noqon doona riwaayada noocaasa oo kaleeto oo in degmada howlwadaag ay noqoto dawlad goboleed gaara degmada madiina ay noqoto dawlad goboleed degmada kaaraan ay dawlad goboleed kale noqoto ummadda soomaaliyeed waxaan u aragnaa inaanay u cuntamin intaasoo aan isku aragti ahayn oo la yidhaahdo degmada dawlad goboleedka howlwadaag waxay hoostegeysaa burundi tan kaaraan waxay hoostegeysaa uganda iyo waxyaaba lamida walaalayaalow meesha aan ka imaanayna waxay tahay waxaa loo baahan yahay maanta in samata bixiyo dadku halkan ku dhibaateysan yahay guduhu ku dhibaateysan yahay